Tani waa shabakada idaalwish.com waxaa idin soo
ciidamo booliise iyo geeka tababarlaan kahiri magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baya maxamed aadan wadan iyo munaasabadaas ku qayb galay warbixintan yahaninku diyaarin xiritaanka tababarka ciidanka booliiska koonfur galbeed soomaaliya oo tiradoodu ay tahay laba boqol oo askari ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed wasiiro koonfur galbeed ka tirsan mas-uuliyiin ka kala socota midooda yurub midooda afrika maamulka gobolka kan degmada baydhabo iyo ururada bulshada inta khudbadaha mas-uuliyiinta aysan bilaaban waxaa gaardikaciyaar madasha kusoo bandhigay ciidamada tababarka loo xiray ciidanka baambeydana waxa ay ahaayeen kuwa ka dhawaajinayay astaanta qaranka soomaaliyeed